ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa lixda bisha rabiicu thaani sanadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijriyada qodobada maanta oo sabtiya barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonana waxaa ka mid ah howlgalka duufaanta al aqsa oo galay maalinkii shan iyo tobanaad iyo duqeymaha ay yuhuuddu ku garaacayaan jiida ghaza oo halkooda kasii socda wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka oo ka cabanaysa amardiido ay wadaan shaqaalaheeda sababo ku aadan mowqifka maraykanka ee arrimaha filistiin banaanbaxyo lagu taageerayo muslimiinta filistiin oo ka dhacay waddanka urdun dowladda jarmalka oo ku goodisay inay dalkeeda ka musaafurin doonto dadka taageersan halganka muslimiinta filistiin maamulka yahuudda oo ugu baaqay yahuudda ku dhaqan inta badan wadamada caalamka islaamka inay halkaas isaga soo baxaan sababo ku aadan cabsi la xiriirta weeraro argoosi ah oo ay la kulmaan marinka rafax oo la furay iyo gawaari xamuul ah oo dawey iyo raashin wada oo gudaha u galay jiida ghaza iyo madaxii hore ee muusaadka yuhuudda oo sheegay inay suuragal tahay in muqaawamada filistiin ay maxaabiis isdhaafsi la sameeyaan qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka maalinkii shan iyo tobanaad waxaa soconaya howlgalka duufaanta al aqsa ee kooxaha muqaawamada filistiin ay ku qaadeen deegaanada ay yuhuuddu xooga ku haystaan ee dhaca xayndaabka ghaza guutooyinka cisudiin al qasaam ayaa gantaallo ku garaacaya deegaanada ay yuhuuddu xooga ku haystaan iyadoona majmuucaadka mujaahidiinta inqimaasiyiinta ah ay weli ku sugan yihiin deegaanada ay yuhuuddu xooga ku degeen ee dhaca xayndaabka ghaza dhanka kale waxaa soconaya duqeymaha cashwaa'iga ah ay geysanayaan diyaaradaha yuhuudda kuwaasoo beegsanaya dadka muslimiinta ah iyadoona marba marka ka dambeysa uu sii kordhayo tirada dadka shuhadada ah haddaba waddanka urdun oo deris la ah waddanka filistiin waxaa ka dhacay dibadbaxyo ballaaran oo ay dhigayaan dadka muslimiinta kuwaasoo taageeraya reer filistiin warbixintan waxaa ku eegaya cabdiraxmaan beder wararka ka imaanaya dalka urdun ayaa sheegaya in xukuumadda urdun ay xirtay dhammaan xuduudaha ay la wadaagto waddanka muslimka ee falastiin kaas oo ku jiro gumaysiga maamulka yahuudda kadib markii ay dibadbaxyaal muslimiin ah ku baaqeen in la furo xadka ay wadaagaan falastiin iyo urdun si taageero loogu sameeyo muslimiinta dagaalamaysa kumanaan dad muslimiina ayaa kusoo qulqulaya tan iyo maalintii jimcaha magaalada caasimadda ee cummaan iyo magaalooyin badan oo ku yaalo xuduudda halkaasoo ay ciidamada ammaanka ku celinayeen in ay ka gudbaan xuduudda taas oo keentay inay halkaasi salaada ku oogaan dibadbaxna ka dhigaan goobihii uu xidhay ciidanka ammaanka dalka urdun sidoo kale deegaanka naacuur oo ku yaalo wadada badda dhimatay ayaa waxaa ku kulmay dadweyne aad u fara badan kuwaas oo ku dhawaaqayay erye ay ka mid yihiin waa in la difaacaa falastiin waxayna xukuumadda urdun ka dalbanayeen in go-aan cad ay ka qaadato xidhiidhka ay la leedahay gumaystaha ayna hakiso dhammaan iskaashigii dhaqaale ay la wadaagtay yahuudda sidoo kale waxay dalbadeen in la furo xuduudaha waxayna dadka wateen boorar ay ku xardhanaayeen amniga falastiin waa amniga urdun ma jirto barakicin waan ka hortagaynaa barakicinta iyo sidoo kale waxaan la jirnaa kuwa wax iska caabiya waxa uu yidhi mas-uul u hadlay dadka dibadbaxayaasha dhigayay oo lagu magacaabo saciid diyaab ayaa sheegay in iskacaabinta falastiin ay qorayso taariikh cusub waxaana waajib ah dhammaan dadka inay garab istaagaan reer falastiin dowladda urdunna waa inay ka qadataa go-aan wax ku ool ah sidoo kale magaalada ereb oo ka mid ah magaalooyinka dalka urdun ayaa qadiibka salaada jumcaha ugu baaqay xukuumadda urdun in dibadbaxayaasha ay gaaraan xuduudda si ay gumaystaha yahuudda u gaarsiiyaan fariinta shacabka urdun iyo in ay garab taagan yihiin walaalahooda reer falastiin laga soo bilaabo subaxdii waxay ciidamada ammaanka xidheen wadooyinka ay isticmaalaan gaadiidka kuwaasoo isku dayayay in ay gaaraan xuduudda ama meel u dhow xuduudda oo ah mandiqada aljawf naacuur iyo cumaan waxaa sidoo kale dibadbax ballaaran oo joogto ah ka dhaca nawaaxiga safaaradda maamulka yahuudda ee magaalada cumaan banaanbaxyadan ayaan ah kuwa si maalinlaha uga dhaco halkaas iyadoo ay dadka codsanayaan in safaaradda iyo mas-uuliyiinteedaba laga eriyo wadanka dibadbaxyadan ay dhigayaan reer urdun waxa uu imaanayaa iyadoo afhayeenka garabka milatariga ee cisudiin alqasaam iyo madaxa maktabka siyaasadda ee xarakada islaamiga xamaas ismaaciil hani ay dadka muslimiintaha ugu baaqeen inay dhigaan dibadbaxyo ballaaran oo ay ku muujinayaan garab istaaga muslimiinta falastiin xukuumadaha wadamadoodana uga codsanayaan sidii ay mowqif rasmi ah uga qaadan lahayd dhibaatada lagu hayo reer falastiin reer urdun oo daris la ah falastiin dadka ku noolna xidhiir diimeed marka laga soo tago mid qaraabanimo la leh falastiin ayaa xukuumadda urdun waxay ka hortaagan tahay inay u heeliyaan walaalahooda reer falastiin ninka sheegtay inuu yahay boqorka urdun cabdalla athaani ayaa hadal uu jeediyey maanta wuxuu sheegay inay aada u gubayso carana uu ka dareemayo dadka ku dhimanaya falastiin daanta galbeed iyo deegaanada yahuud u haystaan kelimadan oo noqotay mid la yaab leh ayuu boqorka urdun wuxuu isku miisaan saaray yahuudda dulmiga ka wada dhulka falastiin xoogna ku haysata iyo reer falastiin iyo mujaahidiintooda oo dulmiga iska caabinaya wuxuuna dhammaan dadka la dilay ku sheegay shacab aan waxba galabsan وأنا الآن أتقرب إلى الله بتثبيتكم يا أهل غزة وشعاري فثبتوا الذين آمنوا أنتم يا أهل غزة فعلتموها لله أطلقتم طوفان الأقصى لله والتفتم حول مجاهديكم لله ولم تخونوهم ولم تخذلوهم ولم تعينوا عليهم لأنكم تريدون الله والدار الآخرة فيما نحسبكم حين تسمعون قول من يقول لقد جروا على أنفسهم الويلات فاعلموا ان هذا صوت الشيطان ينطق على السنه بني ادم انتم اساتذه اليقين فلا تسمحوا لمن ضعف يقينهم ان يحزنوكم فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ولا يستخفنك الذين لا يوقنون الذين يلومونكم لا يفهمون معاني العزه والكرامه والتضحيه في سبيل الله كما تفهمونها انتم ليس بينكم وبينهم لغه مشتركه فلا تلتفتوا اليهم لو كان كلامهم قبل وقوع الاحداث وكان دافعهم له تقدير المصالح الدينيه والدنيويه معا لناقشناهم اما الان فما هم الا مخذلون ينفذون ما يريده الشيطان من حيث يعلمون او لا يعلمون انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا لم ينصروكم بنفس ولا مال ولا سلاح وانما يضمون الى معاناتكم ادخال الحزن والندم على نفوسكم الشيطان يجلب عليكم بخيله ورجله يحرك اولياءه من الكافرين ليقصفوا اجسادكم ويوسوس الى طائفه من المسلمين ليقصفوا عزيمتكم فاذا سمعتموهم فتذكروا قول نبينا صلى الله عليه وسلم لا يزال من امتي امه قائمه بامر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتيهم امر الله وهم على ذلك لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم وهؤلاء المثبطون قد جمعوا الخذلان والمخالفه فاصبروا حتى ياتي امر الله مجاهدوكم لم يجنوا عليكم كما يقول المخذلون بل انتم ومجاهدوكم احييتم معاني العزه في امه كامله وضربتم مثالا رائعا للاجيال القادمه قتلاكم ان شاء الله في الجنه وفطائس عدوكم في النار الذين يجرون الويلات على شعوبهم هم الذين يملؤون بلادهم بالفسق والمجون ويقتلون فيهم روح الجهاد فيموت الشباب بجرعة مخدرات زائدة أو بحوادث من تصرفات طائشة أو بشجار تافه ومن عاش منهم فالشهوات والشبهات تعشش في قلبه فهؤلاء يقتلون الأرواح وهو شر من قتل الأبدان والفتنة أكبر من القتل ولو كان مخذلوكم يفقهون لعلموا أن هذا وقت النصرة لا وقت العتاب ولكن ينطبق عليهم قول الله تعالى الذين قالوا لاخوانهم وقاعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين الكل سيموت لكن فرق بين من يعيش جبانا ويموت جبانا وفي المقابل من يضرب مثال عزة للأجيال ويمرغ أنف عدوه في التراب ويكون آية من آيات الله في التضحية والثبات فلا تلتفتوا للمثبطين فهم لا يفهمون هذه المعاني التي بها تعيشون واللغه التي بها تتكلمون الكل سيموت بسبب او باخر
وفي جزري عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله فسبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida markana waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda filistiin iyo qadaayaadka la xiriira waxaana soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi nansi firas oo ah wasiiradda arrimaha gudaha ee dalka jarmalka ayaa soo jeedisay in waddankaasi laga musaafiriyo dadka taageersan halganka ay wadaan reer falastiin iyo muqaawamadoodana ay kula jiraan yahuudda xooga ku haysta dhulka muslimiinta ee falastiin wasiiradda ayaa sheegtay inaysan marnabo ogolaan doonin in cunfiga iyo xagjirnimada ay kusii baahdo magaalada baarliin ee caasimada dalka jarmalka sida ay hadalka u dhigtay dadka waddanka u dhashayna ay la gudboon tahay inay soo gaarsiiyaan cid weliba oo ay arkaan inay bogaadinayaan dhaqdhaqaaqa jamacaadka islaamiga ah ee dagaalka kula jira yahuudda nancy virs oo ah wasiiradda arrimaha gudaha ee dalka jarmalka waxay sheegtay in laamaha ammaanka ee waddanka ay si aada indhaha ugu hayaan dhaqdhaqaaqyada muslimiinta waddanka jarmalka wixii ka dambeeyey markii uu bilowday howlgalka duufaanta alaqsa ee lagu beegsanayay yahuudda cid weliba oo ay tuhmaan inay taageersan tahay reer falastiinna xabsiga ay dhigayaan dowladda jarmalka ayaa diiday in waddankeeda ay ka dhacaan isku soo baxyada lagu taageeraya reer falastiin arrinkaas ayna muslimiinta jarmalka ku tilmaameen mid lagu doonayo in codkooda lagu qariyo looguna diidayo inay isgarab taagaan walaalahooda ay yahuudda gumaadayaan xeer ilaalinta guud ee magaalada baarliin ee caasimada dalka jarmalka ayaa amar ku bixisay in la baaro guri uu degan yahay muwaadin u dhashay jarmalka kaasoo bartiisa telegramka ku faafiyey qoraal lagu difaacayo garabka milatariya ciisudiin alqasaam oo ah cidda hogaaminaysa howlgalka ballaaran ee duufaanta alaqsa waxay dowladda jarmalka waddankeeda ka mamnuucday dhaqdhaqaaqyada kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta labyo tobankii bishan oktoobar wixii ka dambeeyey weeraradii duufaanta alaqsa tallaabadaas ayaa naleysay iska hor yimaado dhexmaray ciidamada booliiska iyo sidoo kale dadweyne caraysan dowladaha reer galbeedka ayaa wixii ka dambeeyey markii uu bilowday howlgalka duufaanta alaqsa waxay si indhala-aan ah oo ka duwan diblomaasiyaddii ay caanka ku ahaayeen u taageerayeen yahuudda iyagoona indhaha ka laabanaya amaba diidaya inay cambaareeyaan dhibaatada aan kala sooca lahayn ee lagu hayo muslimiinta reer falastiin gaar ahaan dadka ku nool jiida ghaza madaxda maraykanka iyo kuwa qaaradda yurub ayaa safarro xiriir ah waxay ku tageen magaalada talaabiib safaradaas oo ay ku muujinayaan taageerada ay la garab taagan yihiin maamulka yahuudda oo gumaadaya dadka ku nool ghaza dhanka kale khilaafaad ayaa ka dhashay qadiyadda falastiin iyo taageerada maraykanka ee yahuudda wuxuuna ka dhex jiraa wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi maraykanka antony blinken oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa wuxuu sheegay in dagaalka ka socda dhulka la haysta ee falastiin iyo duqeymaha yahuudda ku garaacayaan ghaza ay saameyn ku keentay shaqada wasaaraddaas kadib markii xubno badan oo ka tirsan shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta wasaaradda ay la tacaadufeen reer falastiin kana horyimaadeen qaabka ay dowladda maraykanka u wajahday qadiyadda taasoo si toos ah isu garab taagtay yahuudda blinken ayaa qoraal u dhigay shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka wuxuu kaga hadlay xaaladda adag oo ay wasaaraddu marayso kadib markii xubno badan uu saameeyey duqeymaha indhala-aanta ah oo yahuudda ku garaacayaan ghaza taasi uu sheegay inay dhalisay cabsi iyo tacasub dadka qaarkii ah sida uu hadalka u dhigay qoraalka uu blinken u diray shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda wuxuu kaga waramay safarkii uu ku tagay dhulka ay yahuuddu haysato iyo qaar ka mid a waddamada carabta wuxuuna tilmaamay in safarkaasi ay diblomaasiyiinta qaar u arkeen inuu yahay mid dadnimadooda taxaddi ku ah wuxuu soo jeediyey in mucaaradada la xiriirta siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka aada loo yareeyo ciddii dood iyo niqaash ka qabtan ay arrinkaasi la wadaagto mas-uuliyiinta shaqada uga saraysa hadalka uu blinkin u diray shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa ku soo aadaya xili la filayo in dhowaan inta badan shaqaalaha wasaaradda ay shaqo joojin iyo amar diidda ku dhawaaqaan sababo ku aadan iyadoo dowladda maraykanka aysan dhexdhexaad ka ahayn arrinta la xiriirta dagaalka ka socda dhulka la haysto ee falastiin waxaa dhanka kale jira in mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ay qaarkood xilkooda iska casileen kuna dhawaaqeen inay shaqada isaga tageen antony blinkan oo ah nin yahuudi ah islamarkaana ah wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka iyo madaxweynaha dalkaasi joe biden ayaa si muuqata waxay u hambaliyeeyeen duqeymaha cashwaa'iga ah oo yahuudda ku garaacayaan ghaza taasoo ay ku tilmaameen in ay tahay jawaab celinta howlgalka duufaanta alaqsa dowladda maraykanka ayaa si maalinla ah waxay hadda hubka noocyadiisa kala duwan ugu daabulaysaa maamulka yahuudda kaasoo dhankiisa ku gumaadaya muslimiinta rayidka ah ee degan jiida ghaza kuwaasi oo la doonayay in lagu dirqiyo in ay dhulkooda ka cararaan dhanka kale yahuudda ayaa dadkeeda ku nool masar iyo urdun ugu baaqday inay si degdeg ah uga soo baxaan waddamadaas waxaa loogu yaro golaha amniga qaranka ee yahuudda ayaa ugu baaqay dadka yahuudda ah ee jooga masar iyo urdun inay sida ugu dhaqsiyaha badan uga soo baxaan waddamadaas xilli ay sii kordhayaan carada muslimiinta ee ka dhanka ah yahuudda dhibaatada iyo gumaanka ku haya muslimiinta ghaza heerka digniinaha ku aadan in loo safro masar iyo urdun gaar ahaan gobolka saynaa ay yahuuddu gaarsiiyeen halkii ugu saraysay dadka yahuudda ayaana loogu baaqay inay gebi ahaanba u safrin halkaas kuwa joogana sida ugu dhaqsiyaha badan uga soo baxaan waxaa sidoo kale wadamada looga digayo in dadka yahuudda ah u safraan ka mid ah wadanka morocco isaguna ay ka dhaceen dibadbaxyo dad caraysan oo muslimiinta ah ay dhigeen wadamada turkiga indonesia maleysiya ayaa ka mid ah wadamada ku jira liiska dalalka looga digayo dadka yahuudda ah inay u safraan cabsi ku aadan inay dhacaan weerar lagu beegsanaya yahuudda awgeeda dhanka kale waxaa weli aad u adag in muslimiinta ay si fudud ku gaaraan masjidka barakaysan ee alaqsa iyadoo albaabada laga galo magaalada alqudus la dhigay baro kontarollo way ku sugan yihiin ciidamada yahuudda kuwaasi oo baaraya dadka muslimiinta ah jimcihii labaad waxaan muslimiinta ku nool falastiin u suuragelin inay ku tukadaan masjidka barakaysan ee alaqsa iyadoo tiro kooban oo keliya ay gudaha u galeen masjidkaas hay-ad islaami ah oo gacanta ku haysa maamulka masjidka ayaa waxay tilmaamtay in tirada dadka jimcihii shalay kusoo tukaday masjidka ay dhan tahay oo keliya shan kun halka xiliyadii hore dadka tiradu gaaraysay tobannaan kun oo ruux dhanka kale marinka rafax ayaa si rasmi ah loo furay iyadoo gawaari gurmad ah ay gudaha u galeen jiida ghaza waxaa marinka rafax ee kala qaybiya masar iyo ghaza ka gudbay gawaari xamuula hoosida gurmadka caafimaadka iyo cunto aan badnayn taasoo loogu talagalay dadka ku koodoonsan jiida ghaza gawaarida gudubtay ayaa tiradooda waxaa lagu sheegay labaatan gaari waxaana rajo laga qabaa in gurmad hor leh la gaarsiiyo dadka dhibaataysan iyadoo sidoo kale ay socdaan wadahadallo la xiriira dadka dhaawacyada qaba ee laga soo saarayo ghaza si loogu dabiibo dibadda xarakada xamaas ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in loo baahan yahay in si rasmi oo joogto ah loo furo marinka rafax wararka la xiriira in labaatan gaari ay soo gudbeen ghazana ay tahay isku dayo ay yahuudda iyo maraykanka ku doonayaan inay ku qariyaan dhibaatada yahuudda ka wado ghaza waxay intaas ku dartay xarakada xamaas in jiida ghaza ay markii hore si maalinla ah usoo geli jireen shan boqol oo gawaarida xamuulka ah taasoo ka dhigan in baahida ay hadda sii korortay sidaas darteedana aanay labaatan gaari oo xamuula waxba ka tareynin baahida haysata muslimiinta ghaza duqaymaha jiida ghaza ayaa socda maalinkii shan iyo tobanaad oo xiriir ah iyadoo dadka shuhadada ay gaarayaan in ka badan afar kun oo ruux halka dadka dhaawacmayna ay ku dhow yihiin saddex iyo toban kun oo qofood
وفي جزري عرفت الله وبالأنهار إذ تجري عرفت الله فسبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay maxaabiis fara badan oo yuhuud ah ayaa waxaa gacanta ku haya mujaahidiinta filistiin waxaana hadda ay yuhuuddu dadaal ku bixinayaan sidii maxaabiistaas looga soo furan lahaa gacanta ay ku jiraan haddaba madaxii hore ee musaadka yuhuudda ayaa sheegay inay suuragal tahay in muqaawamada filistiin ay maxaabiis isdhaafsi la sameeyaan warbixin ku aadan qodobkan muxsin xasan xaaji ayaa soo jeedinaya howlgalka duufaanta al aqsa ee galay maalinkiisii shan iyo tobnaad ayaa sababay khasaarooyin tiro badan oo dhabarka loo saaray yuhuudda sahyuuniyadda ah ee xoogga ku haysato dhulka muslimiinta falastiin khasaaraha yuhuudda gaaray ayaa iskugu jiro dhimashada in ka badan kun iyo shan boqol oo yahuudi ah iyo dhaawaca ku dhowaad afar kun oo ruux sida uu qirtay maamulka yuhuudda waxaa intaasi sii dheer maxaabiista yuhuudda ah ee ay gacanta ku dhigeen guutooyinka muqaawamada falastiiniyiinta maxaabiistan ayaa iskugu jirto saraakiil askar madax ka tirsan maamulka yuhuudda iyo dadka yuhuudda ah ee xoogga lagu deegaameeyey ayadoona kelimad mar dhow ka soo baxday abuu cubaydah afhayeenka guutooyinka cisudiin al qasaam uu ku sheegay tirada maxaabiista ay gacanta ku hayaan wuxuuna yidhi guutooyinka cisudiin al qasaam waxay gacanta ku hayaan maxaabiis tiradoodu tahay laba boqol ilaa laba boqol iyo konton wuxuuna intaa raaciyey inay jiraan maxaabiis kale oo ay gacanta ku hayaan kooxaha kale ee muqaawamada asagana tiradooda uu xadidi karin abuu cubaydah ayaa sidoo kale sheegay inay maxaabiista si buuxda ay gacantooda ugu jiraan si fiicanna loola tacaamulo ayna ku nool yihiin duruufta ay ku nool yihiin shacabka reer khazoo kale isagoona sheegay in duqaymaha cashwaa'iga ah ee ay geysanayaan yuhuudda ay ku dhinteen labaatan iyo laba ka mid ah maxaabiista وفي ظل الحديث الكثير والمستمر حول أسرى معركة طوفان الأقصى في قبضة المقاومة في قطاع غزة فإننا نود توضيح ما يلي ولكننا نقدر مبدئيا أن عدد الأسرى ما بين 200 إلى 250 أسيرا أو يزيد عن ذلك وما هو متواجد بين أيدينا في كتائب القسام نحو 200 أسير والبقية موزعون بين مكونات أخرى من فصائل المقاومة أو في أماكن لا نستطيع حصرها في ظل الوضع الميداني القائم نحن نتعامل مع الأسرى بما تمليه علينا تعاليم ديننا ونرعاهم بما يقتضيه الواجب الأخلاقي والإنساني فيأكلون مما نأكل ويشربون مما نشرب ويعيشون اليوم نفس الظروف التي يعيشها عموم أبناء شعبنا في غزة ولكننا نؤكد بأن العدوان الصهيوني الغاشم على المباني والبيوت وقصف البنايات دون سابق إنذار أدى إلى فقدان 22 أسيرا منهم لحياتهم حتى الآن kadib kelimada ka soo baxday abuu cubeydah ayuu mas-uulkii hore ee hay-adda sirdoonka yahuudda muusad david midhin ugu baaqay maamulka yahuudda in la dedejiyo heshiis maxaabiis isweedaarsi ah oo dhex mara xarakada xamaas iyo maamulka yahuudda wuxuuna yidhi talaabiib waa inay ogaataa inuu wakhtiga ku socdo ayna dardar gelisaa heshiiska si loo badbaadiye ayuu yidhi nolosha maxaabiista ku sugan marinka khaza ninkan oo horay usoo qabtay jagada iskuduwaha arrimaha maxaabiista iyo dadka ka maqan yahuudda ayaa xilli uu waraysi siinayay wargeeska hartis ee ku hadla afka yahuudda sheegay in arrinta ugu horreyso ee laga raba in maamulka yahuudda uu wax ka qabto ay tahay sida loo soo badbaadin lahaa maxaabiista yahuudda wuxuuna intaa raaciyey in wakhtiga ay haystaan aad uu u yaryahay heshiiskana lagu dardargeliyo muddo isbuuc gudihiis ah mas-uulkan hore ayaa aaminsan in howlgalka dhulka oo ay qorsheynaysa dowladdiisa uu aad halis u gelin karo nolosha maxaabiista yahuudda ee ku jira gacanta guutooyinka muqaawamada wuxuuna maamulka yahuudda ugu baaqay in si deg deg ah loo daayo dadka muslimiinta falastiiniyiinta ah oo ay ku jiraan caruur haween iyo waayeello wuxuuna ka digay in haddii la yidhaahdo waxaan sugaynaa inta dagaalka uu ka dhammaanayo aan tiro badan oo ka mid ah maxaabiistooda nolol loogu tegi doonin duruufaha ka jira khaze awgeed maamulka yahuuddana waxaa dembi ku ah inuu culayska ay wajahayaan maxaabiisteena sheedda uu ka daawaday ayuu yidhi isagoo hadalkiisa sii wato ayuu yidhi waa dharbaaxadii ugu xanuunka badneed ee na gaarto abid iyo tiradii maxaabiis ee ugu badneed ee gacantana looga dhigo maamulka yahuuddana xaquma laha inuu fiirsado dhibaatada ay ku jiraan maxaabiisteena wuxuuna hadalkiisa ku soo afmeeray suurtagalnimada heshiis lala gala xamaas wuxuuna yidhi haa way adag tahay laakiin waxaan aaminsanahay in xamaas lagu qancin karo isdhaafsi maxaabiiseed dhanka kale qoysaska maxaabiista yahuudda ee ay gacanta ku hayaan kooxaha wax iska caabinta oo ay ugu horreyso xarakada muqaawamada xamaas ayaa eed u soo jeediyey maamulkooda yahuudda ayagoona ku hanjabay inay gilgili doonaan dalka haddii maamulka yahuudda uu qaadi waayo tallaabo lagu soo badbaadinayo maxaabiista warbaahinta rasmiga ah ee yahuudda ayaa sheegtay in qoysaska laga afduubtay iyo kuwa lala-yahay dadkooda ay la kulmeen madaxweynaha yahuudda isxaaq herzog waxayna intaa ku dartay in intii uu socday kulanka ay yidhaahdeen dalka waanu ruxi doonnaa haddii lasoo badbaadin waayo dadkeenna halka wargeyska cibraaniga ah ee yodhyoth uu sheegay in kulanka uu sidoo kale uu keenay iskuduwaha wax kaqabashada feelka dadka lala-yahay iyo kuwa la afduubtay gaashaanla dhexe oo ka tirsan ciidanka yahuudda xarakada xamaas iyo kooxaha kale ee muqaawamada falastiiniyiinta ayaa gacanta ku dhigay boqolaal yahuud ah oo iskugu jirta saraakiil askar iyo dadka yahuudda ah ee xoogga lagu deegaameeyey inta uu socdo howlgalka ballaaran ee duufaanul aqsa oo ay ku qaadeen deegaanada yahuudda xoogga ku haysato ee ku xeeran marinka khaza waa berigii sabtiga ee toddobadii bishan aynu ku jirno ee oktoobar ayay xamaas iyo kooxaha kale ee falastiiniyiinta ee ku sugan khaza ku dhawaaqeen howlgalka duufaanul aqsa iyagoo ooga jawaabaya weerarada joogtada ah ee ay ciidamada yahuudda ku hayaan dadka reer falastiin iyo difaaca hantidooda iyo xurmada ay leeyihiin gaar ahaan masjidka al aqsa ee ku yaala bariga qudus ee la haysto maamulka yahuudda ayaa dhankiisa weli sii wado duulaanka xooggan ee uu ku hayo deegaano badan oo ka tirsan marinka khaza oo ay ku nool yihiin in ka badan laba milyan oo falastiiniyiin ah oo la ildaran xaaladda nolol xumo oo ka dhalatay go-doominta kayaanka sahyuuniga ah ee joogtada ah ilaa labada kun iyo lixdii ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى guud ahaan intaas ayaan kusoo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalay iyo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله